magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa lagu qabtay xaflad ay ku kala jebinayeen arday dhammaysatay maadooyinka kala duwan ee uu bixiyo dugsiga farsamada gacanta ee isra iyo kuwo kale oo farsamada gacanta bartay munaasabadda waxaa goobjoog ahaa aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha guud ee dugsiga isra ee magaalada burco abakar muuse ibraahim ayaa ka waramaya ardaydan iyo waxyaabaha ay barteen maxadku wuxuu hoos yimaadaa mu'asasada daaru taqwa ee xaafadda octoobar ku taalla mu'asasadaasi waxa weeye mu'asasada ugu ballaadhan ee gobolka togdheer inta ay jirto welibana xaafadda octoobar gaar ahaaneed waa mu'asasada ugu ballaadhan farsamada gacanta waxay ka kala bixisaa qaybo kala duwan qaybta koowaad waxaa la dhahaa dawaarka oo qofku waxaan barnaa dawaarkii nashaqadayntii ayaa qofkii la baraya qaybta labaadna waxa weeye way maasadaasi bixisaa waxa weeye xinne cunto karintii baa ka mida laba nooc baa loo qaybiyey qayb macmacaana iyo qayb cuntooyinka caadiga ahayd ah waxaa kaloo ka mid ah qaybta decorationka oo qurxintan dabaqyada iyo guryaha iyo lagu qurxiyo ah qaybtan shanaadna waxa weeye makeupka isqurxinta dumarka iyo waxaas ayuu gaar u yahay kaasi waxaa kaloo ay bixisaa qaybta leergelinta iyo biyogelinta ayay bixisaa dhammaantood ardayda ka qalanjibinaysa maxadkan way wada fadhiyaan qaybaha kala duwanna way iskugu wada jiraan saaka tirada ardayda aan wadnaa way kooban tahay waxaan goobaha ku soo istaagi jirnay arday aad iyo aad u fara badan laakiin waanu kala jijibinay qaybqayb baanu ka dhignay xalfad xalfad gaar ana waan ugu qaban doonaa haddii alla ka dhigo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda u hambaliyeeyey iminka in qofku barto farsamo gacmood waxay ka qaalisan tahay inuu jaamacad kasta galo waxaa jooga guryaha qaar ardaydii baratay master international relationshipa iyo inankii neersanka iyo laydhka iyo bartay oo shaqeeya iyo kiioo bilacamaah adduunyada iminka waxay guuraysaa in farsamada gacanta la xoojiyo inanka moobilada sameeya ee magaalada fadhiista labadiisii walaalood oo dibadda waxbarashada jaamacadeed ka soo baxay iyagaan shaqo helin buu inankii shaqo helaya
waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ardayda wax ka baratay gobolka togdheer gaar ahaana weliba haddaan ree octoobarna ina noo sii baratay halkii ugu muhiimsanado skiilis tahayda ma xirfadaha gacanta waxaan leeyahay ardayda qalin jibisay mar kasta mabruuk mabruuk mabruuk
ardayda labada qodob ee qalin jabiyey baa labadaba baraarujinaya ardayda maxadka farsamada gacanta ka qalin jabiyey iyo ardayda culumta shareecada ee diinta baratay labadaba waan waan baraarujinaya insha allah waxaan leeyahay halkaa ka sii wada halkaa kuma sii dhammaanin ardayda aan ka horeeyo culumta diinta ka horeeyo baratay ardaydaasi aad iyo aad iyo aad iyo aad wixii aakhiriya adduunyaba lagu liibaanaya ayaa barateen ardayda baratay farsamada gacanta ardaydaasi maasha allah maasha allah waxaan leeyahay maanta magaalkeenna aan joogno ama dhowlkeenna aan joogno waxa wax ka gooya a barateen dugsiga farsamada gacanta ee magaalada burco ayaa soo saaray arday badan oo ku shaqaysta xirfadaha ay ka barteen dugsiga farsamada gacanta burco